waa hagaag waxaanu gudagelanaa waraysigeenni marka madasha lixdanka waxay ka mid tahay madalaha ugu afka dheer soomaalida waxaa ku kulma boqolaal soomaali ah oo kala gedgedisan waxaa laga soo galaa daafaha caalamka oo dhan waraysyada sidan oo kale ah ayaa lagu qaadaa oo dadku ay life u dhegaystaan waxaa lagu lafaguraa siyaasadaha kolba maalintaa meeshay ka shidan tahay geyiga soomaalida ayaa lagu lafaguraa madashan wararkan ka baxaa ee sidan oo kale ahay waxay sii galaan mediaha waxaa laga yaabaa iminka in kun qof ay life u dhegaysanayso ama laba kun oo qof laakiin markay mediaha sii galaan tobannaan kun oo qof baa dhegaysan doona sida aan hubo marka intaas introductionkii madasha ayay ahayd waxaan jeclahay aqoon yahano waayo araga weliba ee soomaaliyeed ayaa caawadka marti noogu ah markaan magacyadooda sheegay itay taladooda weeyaan cabdillaahi rob saaxiibadaana waad maqlaysay waxaadna mooday hadalka kula kaftamay saaxiibe inaad jawaabaha aanad qaar ku halaynayno aad kolba usoo qaara qaadaysay microfonka maxaa kuugu darnay aad jeclaad inaad u ka jawaabtid su-aalihi aan weydiinay saaxiibada wax badan baan rabay inaan ka jawaabo caawo dhanna waa sugayey marka waa mahadsan tahay inaad markale igu soo celisay saaxiibadayna si fiican bay ugu jawaabeen su-aalaha weydiinaysay ni niyahow dhowr arrimood baan rabay inaan ku noqdo wax ka idhaahdo anoo soo koobaya mid waxa weeye markii aan lahaa markii aad igu tiri dhowr waxyaabood oo markii jiray puntland ay xoog ku lahayd laakiin hadda aan jirin ii tiri markaad lahayd oo aad soo qaaday shirkii garowwan iyo garowa two oo aad markii dambe xaska la gashay oo aad tiri ma waxaad doonaysaa shirad meel lagu qabtay iyo magaalooyin lagu qabto arrintu saa ma ahayna arrintu waxay ka tarjumaysay culayskii iyo iyo maqaamkii siyaasadeed oo puntland ay lahayd iyo culayskay ku lahayd baa ujeedada hadalkaasu ahaa ee ma ahayn waxaan doonaynaa shirad in lagu qabto boosaaso iyo garowiyo daakacyo arrintu saa ma ahayn marka kaa inaad clarifigareeyaan inaad kaas waxaa rabay clarification ka baxsho midda labaad markii xuduudada hadda aad kala hadlaysay saciid iyo ninka la yidhaaho iyo cawil ee dhinaca koofureed haddii xuduudada laba xuduudood baa jiray mid wuxuu ahaa gobolladii uu sameeyey taliskii maxamed siyaad gobolladii iyo degmooyinkii xuduudadooda waa la yaqaanaa laakiin dalka maadaama la dagaalamay oo dagaal sokeeyo uu ka dhacay waxyaabaha lagu wada hadlo waxa weeye xuduudadii iyo daaqsimihii meeshay ahaan jirtay dhaqan ahaan loo lahaan jiray baa looga hadlaa gaalkacyo xuduudkeeda koonfurta ka xiga markii saa loo fiiriyo waa liina iyo tomasele weye liina iyo tomasele gaalkacyo soodka aad bay uga fogtay xaggaasay ka jirtaa koonfur bay ka xigtaa ma aha gaalkacyo iyo baraxley baraxley waa xaafad kamid a xaafadaha gaalkacyo weeye gaalkacyo waa puntland ma aha meel laba maamul isku qabsan karta ma aha waxa meesha ka dhacay su-aasha hadda aad weydiinaysay saciid uu ku lahaa cabdiweli in la weydiiyo weeye waxaan jeclaan lahaa anigu inaan ka jawaabo waxa weeye dagaalka ku socda puntland muddo waa socday intii cabdiweli joogay oo dhan waa socday ama ama galmudug iyo aqoonsigu aqoonsaday ha ahaato oo se sharci ku aqoonsan sharciga iyo dastuurkii soomaaliyeedna ma buuxiso oo ma waafaqsana aqoonsiga aqoonsaday oo meesha la isugu yimidna waxay ahayd mid fulaynimo iyo bakdin ku dhacday bay ahayd ama dan kale uu ka lahaa maaha mid sharciya maaha mid baarlamaanka puntland loo geeyey maaha mid dadka meesha jooga ay aaminsan yihiin maaha xuduudna maaha buurtile galmudug galmudug xuduudkeeda buurtile maaha haddii xuduud iyo degaamo dhaqan ahaan lagu talagelayo meeshay ahaan jirta waa laylaya tumaselo weeye marka arrintaas inaan saa u caddeeyaan jeclaan lahaa midda midda kale okay gobolka mudug cabdidaahir oo su-aalaha kaa weydiiya meesha inaadeer tana gobolka halka ka bixin arrinta xuduudaha iyo gobolka mudug markaad eegto maamulada soomaalida ee kale ama ha ahaadee kuwa federaalka ogol amba kuwan diidan oo le waanu goosanay labadabe waxay always doonayaan wax dheeraada oo multicultural noqdo for example somaliland waxay leeyihin sool iyo sanaag oo kale somaliland bay kamid yihiin galmudug waxay leedahay ilaa burtinle galmudug bay ka mid tahay south west all the way ilaa iyo adiga arkay number conton bay xukunta jubbaland warkeedaba dah puntland iminka wuxuu yidhi doctor saciid laascaanood afartan kilomitr halkan ka xigta cadceeda magaranaysaa cadceedu dhaca weeye halkanna waa bartamaha halka daaraha ay ku eg yihiin maxaa ku saleeyey keliya inta isirkani uu dego oo u diiday in gobolada ama la wada sheegto ama la wada daayo oo miyaan principal jirin asaasi oo la aaminsan yahay mise isirkaa unbaa saldhig u ah puntland
goboladii sidii lagu sameeyey puntland waxna waa jiray oo hadde shiise iyo dagaalo iyo waxbaa lasoo galay degaan ahaanna shacabka soomaalidu meeluu kala lahaan jiray welina waa kala leeyahay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideediina puntland baa la sameeyey xuduuday leedahay soofnimay leedahay xuduudadaas meeshay ku yaqaanin waa meeshay ku yaalin waa la yaqaanaa waxay ku baysgaraysan yihiin laba waxyaabood goboladii jiray markii iyo meeshii degaan ahaan loo lahaa oo dadku iska soo gaari jiray markii maadaama dagaal sokeeye uu dhacay koonfurna lagu dagaalamay waqooyina lagu dagaalamay anigu jawaabtii saciid hadda markaan maqlayay gaal meesha laascaanood la yidhaaho soddon iyo shan kilomitr ama afartan kilomitr uma fasirin hadalkii saciida waxaan u fasirtay burca markii laga soo kaco intaasaan ufasirtay waxaan caynaba iyo shadeeda waa meeshuu sheegayay ninka la yidhaha cawil baan ufasirtay oo ahaa buurtaas agteeda ku taala adigu jawaabta saan anigu umaqlay saasay ahayd marka niyo ikaadi xuduudadii iyo soodimihii puntland ayaa la isku haystaa dagaal baa ku socda xagga koonfureed kaga socda dagaal baa kaga socda xagga waqooyi kaga socda somaliland waxay ku doonaysaa soomaaliya inay ka goday oo ayan ku jirin oo qaran gooniya ay tahay dhulka ay doonayso inay ka codayso ama dadkeeda ka diiwaangelisay waa dhul waa dhulkeeni weeye mana aha dhul soomaaliya ka go-aya oo oo la yeeri karo haddii hadalka saad u egeysana waa maqlayo oo ahaa koonfur iyo waqooyi sheekadaas sheeko socota maaha meesha soo geli karta maaha qaranka soomaaliyeed oo aftida loo qaaday nineteen sixtigii oo dhinabada loo aasay lama kala meel lagu kala tegey oo aan ahayn dagaalka sokeeya waa garanaya laakiin inta la isaga yimid waa lagu kala tegey oo afti kalaa loo qaaday in lagu kala tago arrintaa wali ma dhicin mana ogolaan soomaaliyana ma ogolaan qarankii soomaaliyed in la kala gooyo adduunkuna ma ogolaan waddankeenii puntland la yidhaaho oo aanu joognay oo aanu beelihii ku heshiiyeen in la sameeyana qaarkood inta qolo kale u timaado ama cabdiweli iyo dowladdiisu ha biqeen ama yay biqine waa qaadanaynaa oo annaga waxaan ku darsanaynaa meel la yidhaaho british colonial somaliland la yidhaaho arrintaas arrin soconaysa maaha inaguna ma yeelayno weeye waxaad kamid ahayd musharaxiintii labadii kun iyo laba iyo tobankii u orday inay hogaanka qabtaan deegaamada puntland saddex iyo tobankii saddex iyo tobankii aan idhaahde iminkana election seasonkii wuu soo dhow yahay waxaa ka dhiman un sanad in yar ka badan mase raxaysaa mar kale
haddii arrintaas go-aankeeda weli ma gaarin laakiin hawl baa hadda ii taalla aniga iyo ragga saaxiibadayga aanu wada hadlayno ni niyow arrintan aanu halkan caawa u fadhino in badan oo kamida waxa weeye puntland oo ay uu ku socdo dagaal loogu talagalay in lagu kala gooyo waynu ka sheekaysanay dhinaca mudug iyo waxa lala dabacsan yahay ama dagaalada ku socda waynu ka sheekaysanay sooria sanaag iyo waxa ka socda waynu ka shee ka sheekaysanay dekedeennii iyo hantidii iyo halgoobayaashii dalka oo raba in la baxsho waynu ka sheekaysanay badeena jiriifka ka socda caawa kumaanu sheekaysan laakiin waa waa point kaloo jira weeye iyo sida badeena iyo hantidii soomaaliyeed loo dhacayo bilaqaysigu xoogbada waynu gaari doonaa cabdidaahir waynu gaari doonaa iyakaan waa dhamaysanayaa marka marka dagaalka ku socda puntland iyo goboladiisa iyo sida la doonaya in loo kala fadhiyo baynu ujeednaa marka in badan oo sheekada aanu anagu doonaynay inaanu dadkeena la wadaagno ama dadka dhegeystayaasha punt puntland ama adduunka o dhan jooga aan la wadaagno waxa weeye arrinta socota haatir caadi maaha puntland baa la kala goynayaa dagaal baa ku socda somaliland oo sheeganaysa soomaaliya inay ka go'day baa doonaysa baa ka codaysay degmooyin kamid a sooria sanaag dowladdii puntland baa ka baqday ama ku fashilantay difaacii dalkii iyo soodibihii dalkaasu lahaa arrintaasu caadi maaha waa arrin dagaala weeye dagaalkaas siduu yahay baanu doonaynaa inaanu u aragno waana deedaynaa puntland in la kala gooyo arrinta aragnay inaanu dulucda hadalka dulucdiisa waa kusiinayaa inaankaadi dulucda hadalka dulucda hadalka aanu doonaynay caawo inaanu dulucino caawilo hadalkiisa dhowr jiro ku dhuftay cabdullahina waa sheegay waxa weeye war puntland dowladdeeni waa baqday waa ujeednaa ama ujeeddada iyadoo doonto ha ka lahaato annagu shacabku waa heegan weeye mana yeelaya arrintaasna ma ogolaanayno hadday xagga koonfureed tahay iyo hadday xagga woyi tahay labadaba waa waa ka baxay saan horeba u sheegay ninkale cabdidaahirow horta dhegeysta halkan nagala socotaan waa madasha lixdanka oo dhaxba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa caawa marti inoogu aqoon yahana soomaaliyeed gaar ahaan kasoo jeeda deegaamada puntland cabdillaahi su-aasha ku weydiinaya waxay tahay waa isla tii weeyaan election seasonkii puntland wuu soo dhow yahay xilligiisi idina iminka waxaad u eg tihiin team isku aragtiya si kastaba xaalku ha ahaade ma la odran karaa codadkan aad bixinaysaan iyo hadalladan waxaad ka hadlaysaan hordhac cambaign haddiise ay jawaabtaasi yees tahay hadalladan aad leedahay xuduudihii puntland baanu sugaynaa ammaankaanu soo celinaynaa waxaanu doonaynaa sharaftii inaanu kor u qaadnay iyo maqaamkii soomaalida ku dhex lahaayeen maxay kaga duwanaanayaan faatixa laguma qabsan laha sacanood
iyo horta aniga iyo xagga saaxiibadaya waxaan sheegaya aniga waa ogahay xagga saaxiibadayna waa waa sheekaysan waa isku raacsanahay waxa muhiim noo ah biyo kama dhibcaan noo ah jiritaanka iyo midnimada puntland madax haddaanu noqono iyo haddaanaan noqon ba waxaanu ka midhaysanahay aan isku raacsanahay aan meel ugu soo wada jeednaa aan ka wada shaqaynaynaa aan xilgelinaynaa aan horumarinaynaa jiritaanka iyo puntland sidii loo sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo sideedii sidii loo sameeyey intayadaas isku fikradda campaign uma wada soco campaignkaan u soconno waa dalkeena inaan midayno midnimad oo dalkeena inaan jiritaankiisa sugno midnimadiisa sugno horumarkiisa iyo iyo barwaaqadiisa iyo iyo iyo nabadgelyadiisa iyo xasiloonadiisa iyo amnigiisa iyo amaankiisa aan sugno wey daarisa hadaf hadafku kaa weeye hadafku maaha campaign baa soo socda musharax baana hadafku kaa maaha
okay arrimihii mudug baynu ku jirnaa cabdidaahir ugu dambayntii adigu waxaa tahay nin reer muduga galkacayda kasoo jeeda iyo agagaarkeeda halkaasna waxbaa iskor saaran dadku ay fahmi laayihiin badiba oo dagaalaa ka jira oo waa lagu dhintaa dhaaxba almost every other week dad baa ku dhinta oo la isku laayaa miyiga iyo magaaladaba madaxdii tuurtay isku sitaan oo idinkii wa idinkan le galmudug baana lagu soo istaaray iyo wax dad badan baa waxay confusion ka qaadeen meeshan ma dadka ma col baa la yahay mise nabad baa la yahay su-aasha marka waxay tahay galmudug waa maamul goboleed imika ee dowladda federaalka aqoonsatay anyway iyo adduunyadaba la shaqaynaysayba waxayna ka sanqariyeen xuduuddooda inay burtinla tahay oo su-aashaa ninkii hore weydiiyey ma waxaa lagu aqoonsaday oo puntlandna ay ku jirto badaday dadka aqoonsaday bay ku jirtaa wayna ka qayb galeen kugu soo celinaya su-aashaas ilaan jawaab iga siisaan doonaya maadaama aada loo kal tahay waxa weeye galmudugta puntland aqoonsatay caleemasaarkeeda xaadirtay ma tabuurtinlaa mise waa tu sharci darra oo aan dastuurkaba waafaqsanayn baa puntland khalas ku raacday waa taa dambaan isleeyahay firi horta dastuurka galmudug waxaa ku dhigan xuduudkooda inuu yahay puntland raggii markaa joogay ama federaalka ha joogeen ama dowladda puntland iyo hoggaankeeda ha ahaadeene arrinta ay markii ka shaqaynayeen waxay ahayd mudugna in galgaduud la raaciyo sool iyo sanaagna somaliland la raaciyo arrinta dadka laga qarinayo oo nimankii markii federaalka joogay ama madaxweyne xasan baa watay arrintaas cumar cabdirashiid baa la watay arrintaas madaxweynihii iyo madaxdii puntland baa arrintaa ku jirtay arrinta horsaasiya absolutely waad waad ogeyd gaalkacyo waxay ka dhacayay hobiyayaashii ka dhacayay madaafiicdii ka dhacaysay wixii ka socday oo politically dowladda puntland ay ka gaabsato oo ka aamustay ciidan ahaanna magaalada inay difaacdo ay uga baqday waa xusuusataa markii dambana cabdiweli keligii isagoo aan baarlamaankiisii wadan oo shacabkii wadan oo odayaasheenna ay ka joog leeyihiin waa kii inta airborka shirka ku qabtay yiri cabdikariim baa la quraacanaya walaalahayn waa soo dhaweynaya waana aqoonsan iyadoo iyadoo gaalkacyo laga qaxay oo iskuuladii la xidho laga barakacay marka cabdiweli markuu mudug ku darayo galgaduud dastuurka federaalka ah buu ilaalinaya ixtiraamaya sidaas miya no listen arrintu waxa weeye hadalkaygu hadalkaygu waxa weeye puntland baa lagu talagalay in la googoyo la jarjaro mudugna galgaduud lagu daro suuriya islaamka somaliland lagu daro wax la wada wato weeye soomaaliya madaxweynaheedii baana qayb ka ah charterka miya yes madaxweynaheedii baa qayb si sheekada caawa waxaa ku bilowday ya su-aashii ugu horreeyo aan ku bilowday aan waxaan kugu ahay wuxuu ahaa puntland baa la kala goynaya madaxweynihii gadow wuu fadhiyaa wuxuu sool iyo sanaag ma ogol yahay inay somaliland ka codayso hadal lama oran waana baqadii waa gelinteedana mudday socotay muddo dheer bay socotay waxna kama oran kamana dagaalamin ciidankiisiina meesha uma degin gaalkacyana saas oo kalea dagaal uga socdaa hadba hadba ciidan kasoo weeraraya afur ciidankii baa lagu laayay waa shabaab baa laleeyahay shabaab baa meeshu ka yimid waa la yaqaanaa boqsaasiya qaldalaa la weerarayaa dowladdii meeshay fadhidaa waa aamusan tahay hadalkaygu caawa xaggee ka dhaafaya hadalkaygu waxa weeye dowladdu puntland waxba lama joogto ee dalka waxaa difaacayo qaabeelad ku difaacaya dadkii meesha deganaabayo difaacaya dowladana waxa weeye puntland iyo galmudug isfahamsi halkan anigu ku yar dawakhay cabdidaahirow puntland iyo galmudug deegaan bay isku haystaan sida aynu ognahay oo dee burti lay sheeganayaan galmudug dabcan puntlandan adigu iminkaad matalaysana adiga le den inanki horena waan weydiiyey xuduudda oo gaalkacayshadeeda u dhigay marka waa dad dhul isku haysta weeyaan dee dhibaatana waata dhacayso hobiyeyaali iyo dagaaladii waynagii ogeyn haddana galmudug imika markii shaqaaqadu ka dhacday looyarka u doodayey ugu xooga weyn ee federaalka overtimeka la aaday ee meel walba u taagnaa puntland buu ahaay xaggay ka waalan tahay sheekada cabdi dhegeyso dhegeyso horta waa su-aal fiican aad baa ugu mahadsan tahay dhegeyso galmudug iyo puntland dhowrka degmooyinka isku haystaan xaggee wey haddaan leyo kuweydiiyey meesha las gaalkacyo buurtana la isku haysta gaalkacyo buurtile galmudug ma laha weligoodna ma laha naqan ahaanma ma laha maxaa see weye arrintaasi waxay ku dhacday waxa weeye siyaasad dibadda laga keenay egan laga keenay dowladda federaalka lasoo mariyey waqooyi lasoo mariyey oo la doonayo puntland in lagu kala gooyo ayaa la doonaya in la meel mariyo this is not complicated wax complicated maaha waxaan arrintaan waa arrin simple weeye puntland sidii loo abuuray ninety eigtkii iyo siday u jirtay baa la doonayaa in la bedelo oo mudugna galgaduud lagu daro sool iyo sanaagna somaliland lagu daro its that simple annagu dadkeenana dadk arrintii fulinteedii baa socota arrintii fulinteedii iyo howlgalkeedii iyo meelmarinteedii baa socota siyaasiyiinteennii baa wadda oo cabdiweli ku jiro iyo raggii federaalka noo joogay yaa waqooyi iyo koonfurba labadaba waa la ysaga wadaa arrinta socota arrintaa weeye oo markaa dhulka buurtland leeyahay iyo bacaadweyn baan leeyahay iyo iyo baraxday baa degmaa sheekada socota sheekada sheeko soconaysa maaha waa kuu sheegaywa dhamaynaya iyo meesha la yaaba buurtile ma aha daaraha noo fujiya annagaa degayne maamulkaa laga hadlay haddii mudug galgaduud lagu daro maxaa ku jabanay maamulkooda curdinkaa reer mudug wax ka istaadhaan waxa ku jaban waxa weeye sabab loogu fiiri sabab loogu daray ma jirto hadalkaygo hadalka dhowr jeer aan ku soo celiyey sabab dowlad goboleed jirta oo muddo jirtay loo burburiyo si kuwo kale loo kaabo oo loo dhiso adigu may macnayn kartaa
de haddii madaxweynihii sidaas sheegtay oo arrintaa ka shaqaynayo puntland baarlamaankiina uu ku aaminsan yahay siyaasiyiintii gudaha joogay ay ku jiraan madaxweyneyaashii hore iyo ganacsatadii shacabkiina wax ka qaylinaya aynan arag yaa ka gaadaya arrinka ka hortegaya horta shacabka iyo ganacsatada ku jira anigu ma oran waxaan idhi waxa weeye madaxda madax madaxweyneheenna iyo madaxdii federaalka iyo arrintaa ka shaqaynayay welina ka shaqaynaya waana muuqataa codaynta laga codeeyey sool iyo sanaag micnaheedu waxa weeye sool iyo sanaag somaliland baa lagu dirayaa madaxweyneheena iyo xukuumadeeduna waa ogolaatay maadaama ayaa wax ka wax ka qaban arrintaa waa ogolaatay marka waxa weye arrintaa puntland baa lakala golay shacabkii baa diidan arrintii arrinta hadda socota sheekooyinka socda oo aad maqlaysid waxa weye anigu waxaan rabnay dowladeena arrintaasa wax uga qabto wajahdo laakiin maadaama ay wax ka qaban weyday sheekadii iyo waxaa daabatay iyo dalka difaaciisii baa socda muddona waa socday wada socon doonaa puntland siday ahayd baan isugu haynaynaa isugu celinayna isugu isugu
hadlida intaanu kusoo gaarayno dalka dawladi kama jirta iminka u danaynaysaa ee shacabkaa nagu sameeyay sidaa miya dalka iminka dawladi kama jirto dawlad dawlad difa dawlad doonaysa inay difaacdo hawshii ammaanadii loo dhiibay inay hayso oo difaacdo dalka oo waajibaadkeedii dastuuriga ah ka soo baxdo ma jirto haatan waa muuqataa sool iyo sanaag waxaa ka dhacay waa muuqataa sheekada mudug ku socotana waa ka dhex muuqataa marka shacabka na dhegeysanaya ama dhegeysan doonaa dambayntii shacabka reer puntland waa soo wada haddaan leeyahay haddaan haddaan sheegay maadaama dowladdii ammaanadii loo dhiibtay waajibaadkii dastuuriga ahaa oo ahaa dalka iyo difaaciisa ay ku fashilantay fulin weyday ka baqday shacabku dalka inuu daafaco shacabku dagaanadu xuduudadu meesha yihiin waa dhaqana shacabku dalkiisa inuu daafaco xaq buu uleeyahay waana daafacaya taa weeye midda kale badda iyo waxa ka socda saas sida aan xuduudada dalka gudihiisa u daafacayno shacabku baddiisa inuu daafaco weeye haddii ilaahay idmo dekada iyo sheekada ka socota oo la doonayo dhaqaalaha halbowlihiisa meeshii ahayd in la bixiyo oo furfuritaanka puntland sida loo furfurayo lagu daro xagga dhaqaalahana laga dilo oo dekedii laga bixiyo oo wax kasoo degi waayaan arrintaasna shacabku xaq buu uleeyahay inuu diido annagoo dhanna waa diidayna waa support garaynaa arrintaa inayn marra meel marin heshiiskaas iyo waxa ku qoran iyo shuruudaha ku qoran inaanu aragno weeye shacabka puntland inuu arko weeye in laga talageliyo weeye inay ka tala bixiyaan weeye waana diidaynaa gidigeen ilaa iyo heshiiskaas iyo waxa ku qoran waa diidaynaa midda kale
wuxuu cabdidaahir maxamed yuusufiyey dhegeystayaaalkaad nagala socotaan weliba madasha lixdanka oo lagu falanqeeya siyaasadaha soomaalida waxaa caawa marti inoogu ah aqoon-yahano soomaaliyeed oo afar xubnood ah oo kasoo jeeda gaar ahaan deegaanada puntland waxaan doonayaa ku celiya ninka la yidhahdo ciid nin kasta mar baan ku celinaya haddaan lahen ciidow waad maqlaysa halkuu kala dhacay ninka la yidhahdo cabdidaahir wuxuu kuleeyahay dalkii intaanu walow aanu ma go-aansan weli inaan musax noqdo labada kun iyo sagaal iyo tobanka haddana wuxuu kuleeyahay dalkii dowlada kama jirte shacabkaa nagu sii simaya waxaad ku raacsan tahay ciidow horta midbaan qaali adayga duxda inaan ugu noqdo waxa weye hadaaya ay hediisay oo ahayd dubaygaa lagu soo duushay xaggee loogu soo duushay dubay heshiis baa lala galay tii ahayd waxyarkaa kaaga iftiimiyo
hay horta dubay soomaaliya waa kusoo duushay oo darbaray qabsatay heshiis la gashay waxaa lala galay laakiin shirkadda boosas loo saxeexay iyo tan dubay waa kala duwan yihiin dadkiina hau sheegaan rabaa midna dubay mol baa la yidhahdaa midna waxaa la b and o baa la yidhahdaa tan puntland waa b and o waxaa loo geeyey oo loogu saxeexay ma aqaan b and o waxay tahay ma naqaan laakiinse laaban badbado waxa weeye dubay ward waxay u socdaan oo kale dekeda la yidhaahdo barahwe okay soomaaliya waxaa dagaal ka socday muddo waa baabi'i weynay waa isleen waayeen waa la kala googooyey gobolaa maamulaan loo sameeyey waa kala hari weynay weli soomaali waa soomaali waxaa lagu talagalay arrintan waa arrin ka weyn waxaa nagana khuseeya waxaa loogu talagalay xagga dhaqaalaha marka in laga cunqabateeyo waxaana loo soo maray nimankii walaalaha noo ahaa annaga oo islaamka ahaa oo noogu dhowaa baana sida suuriya loogu maray sida libiya loogu maray taasa hadda hadda soomaaliya lagala dagaalamaya waa dhaqaalaha wey baraa waan qabsanaya kismaayo waa ku jirtaa heshiiska marbay way saxeexaysaa xubyana waa loo iman doonaa markeeda warbadihii wax naga soo geli jiray awada kala baahan midna berbere ahayd midna xamar bay ahayd saddex baan ahay iyo midna kismaayo si berbere go-day oo gacanta ku soomaali hadda wada maamusta soomaali kalaa maamusta kismaayo toban kilomitr weysan baa hadda ka xura inta kale lama gelin marka macnahaas oo oraya horta arrintaas dadka inay u feejignaadaan arrinta loo kalkaliyaysan oo arag weye tan marka
su weydiinayaa ninka la yidhaahdo ciidow maadaama aad ku dhoweyd adigo amaad soo wada shaqayseenba cabdiweli iyo ninka la yidhahdo cumar cabdirashiid labadaba cabdidaahir wuxuu ka sanqareeyey qorshaha ay wateen oo ay ka mid ahaayeen dadka qorshaha watay cumar iyo cabdiweli labaduba inay ahayd in sool iyo sanaagna somaliland lagu daro mudugna galgaduud lagu daro maadaama xoog dheeriya aan kugu tuhumsannahay adiga oo aad la soo shaqaynaysay labada ninba arrinkaa ma ku raacsan tahay cabdidaahir si waxbaa ka bedela may adiga cabdidaahir sidaan ugu raacsana sina uguma raacsan sideed wuxuu yiri waa yirmaayo anagoo siyeelayno mayahow cabdiweli bramister buu ahaa kowda marka ereysa ninka usoo diray in maamul loo sameeyo meeshaas cabdiweli buu ahaa waa tii axmed cabdisalaan iyo lagu qarxin jiray lagu dhaawaci jiray dusmareed haddaa xasuusato
waa rundhusmareeb taa meesha inaga dhig cumar cabdishiid ma qarsan wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa saas inay wax u dhacaan aniga isagaa afkiisa iga yidhi waxa u qabtada maahay maalintii afkiisa iga yidhi waxba waxaan qarinayna ma wax wuxuu qarsanayna maaha mudugna lagu daro galgaduud sooliyo sanaagna lagu daro somaliland maya sooli sanaag wuxuu igu yidhi waa in loo sameeyaa maamul gooni ah iyagu leeyihiin mudugna waa in lagu daraa galgadu- galgaduud buu ku yidhi miya absolutely marka muu qarsanaya adil buu ku yidhi maanta prime ministerka ahaa miya mise waa intaan xilka hayn maya markii intuu waxay tahay inuu uu ahaa safiirka laga soo dhigay markuu safiirka halka ka ahaa waan gartay markaan sugu nimi marka waxa weye tacdi taalkaa inaga dhig waxaan duulayaa intaan midkaa ka bixin ninka la yidhahdo ciidow in adeer cumar dee waa nin siyaasiya oo laba jeer wilaa prime minister noqday oo dalka soomaaliya halkan u fadhiyay maraykanka marka uu leeyahay mudug ha lagu daro galgaduud yacni maxay salka ku haystaa muxuu exactly haddii faahfaahinkaasi
arrin aan hadda ka sheegayn meesha isaka ku haysay laakiin aniga kuma qancin bimacna kelima kuma qancin marka waxaan ku leeyahay markii la dhisaayay galmudug baa maalin u wadaa dood isugu nimin dood garowe ee waxay dhehe meesha wada dhisaya hal waana gobol iyo bare maxaa lala hadlaya laga hadlaa sida dastuurkiiba ka hor imanaysaa waa loo hadlaya ma waxaa socon maayaan waa soconayaan gaaladiibaa timi rag annaga oo baraameystaraaba wax ka riixaye maxaa tala baashaan ma u bareerno oo saborgareyno oo la ogaada anagu maamul in loo sameeyo ma diidanin galmudug xasha wajuud laakiin galmudug hiiraan maamul ma laha hiiraan waa hal iyo bar haddii hiiraan iyo lagu dari lahaa iyo xeelaha dhexe saddex iyo bar bay noqon lahayd bidla waa saddex iyo bar beedhaba waa saddex kismaayo waa saddex waay xasan oo hadda geen kan uu bilaabay u kala jarjarayo maxay xasan isagu dawaashin buu rabay waa meesha inuu wax dhismayna ma rabin haddii hadda gelmudug waxu qabanayana maamul sharci ahaan lahayd wuxuu wuxuu ka rabay xildhibaanadii oo hadhow kasoo saartay meeshaas hadhow xildhibaanada doortaan annaga marka annaga dowladdeedii waa ku fashilantay waxyaabaha isbedelkaan u doonayna ka mid tahay waxaa daas waxaa daas raacaysana raac haddaa diidaysana diid laakiin wax hoose aan la aqoon qorsoon dhamayskasaaginaa
si wanaagsan marka dadkuna sideedaba xalaal barqa la qashaaye waa sida dekadaan ka hadlayne war waxaan soddon sanaa nagu saxiixday gabadha adeero maa waxay u tiri soddon sana haa oo markaa afar toban sana jirtaa oo markaa afartan afar gaaro miyaan go- nagu soo wareegaysaa dekada haddana saafiina leeyahay madaxweynuhu hada hada saxiix- hada saxiixa ummadda inuu ummaddan iyo hadday hadalkaagii ee ahaa sood iyo sanaag iyo iyo sanaag maxaa loo qabtay war xaggee waa loo qabtay isha boorkan dhisay talyaaniga noo dhisay oo boobsaarso orga xaba ah oo eebo keliyaan lahayn ah oo wadanka u kiicay magaalada ganacsiga ah iyo iyo
laakiin ninka la yidhahdo adeer ciidow in adeer madaxweyne yar oo soomaaliya xasan sheekh ma ma maqlashaa ciidow hayo wax maqlayahay waxaa rabaa arrinta sanaag inay ka dhaco iyo war meel cid meel wax loo qabtay ma jirto gaarkaana wax loo qabtay iska daaye africa tasaa difaac bay ku jirtaa okay boosaasada waa fafurantay sanaag dariiqa hadda aad baran oo aan bilownay oo shacabka jeebkiisa ka bixiyey inta badan shacabkaa bixiyey ra'yigu waa keennay shacabkaa bixiyey shacabkaa maalgashtay maalinkeedii ba cabdiweli xoogaa dekada kasoo qaadan lahaa sagaal boqol baa ku daray marka dalkaani wax nolosha u baahan yahay urin buu u baahan yahay difaac buu u baahan yahay adiguna wax walba waa la socotaa marka sheekada ina soo gagoobiya mar kastaba ciidowe waxaa tidhi cabdirashiid ninka la yidhaha cumar cabdirashiid wuxuu aaminsana in mudug lagu daro galgaduud waxay yidhahdaan halkan halkay ku doodayaan dhalinyarada soomaalidu ama reer puntland qolada reer bariga xagga usoo riixda oo tidhaahda waxa weeye mudug tan iyo qaxarka badan xaggaa iyo galgaduud ha lagu daro iyagaa sheef yaqaane cumarna waa reer bari of course saan filayo fikirkaas say sheegaan bari baa laga aaminsan yahay cabdiweli barka waa reer mudug isagu dee madaxweynaha constitutionally puntland buu ka yahay mudugna in lagu daro galgaduud buu doonayaa miyuu isridayaa marka
qofka siyaasiga ah wada wadani maaha intooda badan waa kow intooda badan baan kuu sheegay maslaxad bay ka eegaan nool aniga habeen baa kula kasta waxaan ku yidhi haddii gaarka ay lagu daro meesha la yidhaahdo dhusamare ee cagaado adigu waxaa muhiim xaggaad u guuraysaa yaa madaxweyne noo noqon maayo mogta waa inuu baxaa mogta
war mudada gaarka ay bixiyo oo gaarka ay xagga gasho oo la ogolaado uu madaxweyne ka noqonaya puntland taxartay dena waa lugaan iyo bari weye waa nabadi dhadhaaf wey ma fahamta waa cabdidaahirka baa dhimanayn ilaaskaan imanayn ma fahamta
waa gartay laakiin waxa meesha waxa weye oo inaa weer u baahan in la falanqeeyo haddii waxaan la dhisayo aa u jeedo dastuurka adiga aad soo ansixisay ama prime ministera uu leeyahay laba gobol iyo wax ka badan how you accept that aa wax ma ka hadasho weli maaragtay dadka waxku leeyahay u diidanaa ma diidaneen wuu ka aamusna markay buurtiyo sheegteen baa la wadaa hurdo laga kacay maanta yidhaaheen buurtiyo lema baa hurdo laga kacay marka sideedaba waxaa loo baahan yahay ninkuna dadkiina hadda ama meelaha dambayntii ninka la yidhahdo cabdullaahi ciidow su-aashaan ku weydiinaya ugu dambaysa waxa weeye maadaama heer federaal ilaa kasoo shaqaysay puntland xilligii xasan sheikh iyo puntland intii hore oo dhan first halfkii waxay ahayd conflict siyaasadeed baa dhex yaalay walow markii dambe ay isku soo dhawaadeen xilliyada doorashada ay puntland campaigners ba ahaayeen waxaa dadka qaar ku salaynayeen barnaamijkan idinka laftiina aad fakad gareysaa ka dhadhamayo carabadiina isirka ku salaysan isbedel baa ka dhacay federaalkii oo farmaaja yimi meeshii waxaa iminka laf dhuun gashay ku noqotay puntland oo kolna galmudug u doodaysa kolna waraaqa qoraysa kolna doc faruuraysa oo carab iyo u yeedhaysa dekada aan xaggan xaggay sheekadan iska qaban laday marka
لا تاخذ هو بسيط بدلان ما بدلان هو خمسة وجد ما تحمق لا كولا كالا بورك كده ونوفر عبد الولي اللي كان عبد الولي سياسته على سوق لي فرماجو
wanagi هو وزير كدكتي
wanagi لكن لكن سي واحد ماشي يا هيك عبد الولي فرما فرماجو دولديسو خلك حسن حسن شيخ كده بكلام وكل دقائق كل maamul goboleedyada inay badlaan oo bedbedelaan huda sheekh kismaayo ku jiro aanu maryaa dhiganayo oo ka diidaysay iyo waxa uu wata inay kismaayo maamul ka dhismani waayo maamulkaas waa ku dhismay haddaas mar alla markii sheekadii bilaabatay bajaar bay ka bilaabeen fujahar xoga hadalkiisa badnaa waa ka qaadeen galmudug hadda wadadan adee وذلك العداوي احمد احمد على عارف احمد على ابن عين الشيخ عدنان بدنا خداني وحبان كوغايو جاء فرح الكلام ولا الله عقوب هذا وادي دي سر سر لما جهارة كبعدي تبكى إيه هره هره نكسو دوست ميسن ولي وقوة دي من من مسكين حراية ودوفناية marna sumabas niman baan iyadaa u fudud bay noqdeen marka hadda adal baa ka adag gobolada waa maamul goboleedyada waa aamusnaayeen dhulkii xabad ku hayeen iyaa deelka kiciyey amida aadan ku taabtaan may ahay
waa hagaag aan kelmadii ugu dambaysa aan ku siinaya shacabku in reer puntland ayaa ku dhegaysanaya iminka oo aad u fara badan qaar kalena waxay kaa dhegaysan doonaan marka waraysigu uu meedyaha galo waa maxay kelmadda aad doonayso inaad caawa gudbiso oo dadka aad gaadhsiiso
waxaan gaarsiinayaa qof walba meeshaad degan tahay aad ku nooshaada iskale dowladdu waa shaqaale adiga kuu shaqeeya haddii shaqadeeda kasoo baxdana waa sabcan wadaacan haddii kasoo bixi weydana waa bedelid laakiin waxaa leeyahay nabadgelyada in la ilaaliyo sida iyo buuqa la joojiyo dowladda hadda lafteeda jirtaa lala shaqeeyo waxa xun oo la yimaadana annana waa arkeenaa idina waa arkaysaan iska diidno laakiin se la noqdo dad umad meesha qofku meesha degan nabadkooda u baahan yahay nololkooda u baahan yahay annagu hadda xoogaa waa xabeysanahay annagu hadda maraykan nabad iyo nolol baa ku haysana iirankaas inay hela xaq bay u leeyihin marka dadka masaakiinta ah ee maalinba lagu duulayo هذا هو الجو خارج الشمال والدعوة على هذه الأخلية ومصلحة دين إذنك أكت أنت إلى هذه كسر قف رجف في حن إذن فوا أو مثلا أنا الدعاء وش إذن شقية أنت إلى هذه كينا استلالية كلية سومالنا مقلتيس حتى وانا ما بقول هذا أنا هاي هو أنا لقلقي قال لقلقي بس لكن واسو إما دون آخرك هاي مدبان قدرنا سومالنا هذا كل شيء إيه قرارات soomaalidu noqon doonta hal dowladda yeelan doonta hal dowlad baa laga xukumi doona laakiin waktigeedii maaha hadda waa la kala qaybiyey waa leeyahay qaybta ku hagaagiyeyni dhaqaalihii baa naqlaagdirirayaa elbooradii iyo iyo iyo dekadihii iyo weliba kuwii islaamka baa lala adeegsaday marka dee allah hala fuureeyo alla keliya dowladdan waxa lala shaqeeyo halna la saxo halna la iska dhacso waxaada wasalaam aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdilaahi ciid oo isna kamid ahaa aqoon-yahanadii caawa martida noogu ah madasha cabdillahi aad baad umahadsan tahay waxaan doonaya iminkii anigu gudbo corneyl cawil may maqlaysaa cawilow
Ah, si wanaagsan
waxaan filayaa in wareegku ku dheeraada ad ku mahadsan tahay sugitaanka iyo beshinka aad muujisay intaba saaxiibadaana halkay wax dhigeen waad aragtaayo dee dukdaakun bay baashii u qaadeen adna markii hore hadalka waan kugu kala gooyaan umalaynaya adigoo aan ka bogan oo meelo badan wax marinaya maxaa kaa soo maaxday intii aynu kala maqleen cawi aad ku siyaadinaysaa waxay ka hadleen saaxiibada
Eh, walaal waxa weeye eh, su-aalaha horta waa inay noqdaan su-aalo masiiriga ka ka tarjumaya Eh, horey baanu sheegay oo waxaan ku yidhi waxyaalo badan oo golaha yacni markii saan oo kale loo wada hadlaayo eh, aan ku habboonayn baa jira Eh, wax badan baanu ognahay sida wuxu dhacayaan laakiin meesheedii maaha Eh, marka arrimaha masiiriga ah waxa weeye waa sugnaanta puntland weye waa nabadgelyada puntland weye waa dhaqaalaha puntland weye waa siyaasadda puntland weye ninba suu doona ha u sheego Eh, soomaaliya sidii loo sheegay way islaysay dadka lagu duulayna waxay ahaayeen oo xamar laga qasiyey ilaa iyo kismaayo waxay ahaayeen dadka isir ahaan ka soo jeeda puntland weye dadka shacabka waxaa tihi shacabka shacabka baa tihi dhowr goor ku celcelisay shacabka shacabkiiyo hadlaaya waa annaga wey kan boosaas ka hadlaya waa annaga wey kan ka hadlaaya laascaanood waa annaga wey soo ma ogid iyaga oo hadlaaya oo b m lagu garaacayo inay dadku hadlaayeen laascaanood soo ma ogid iyaga oo hadlaaya oo ergaamo jir inuu garaacayo shacabka marka eh, ninba meeshiisa iyo inta awoodiisa ayuu hadlayaa shacabkii oo hadlaaya qayb ka mida baanu nahay sidaa horta inaad u fahantaan Eh, miidiyaha aanu ka hadlaynana waxaan isleeyahay waxa weeye waa mid ehel u ah waxaanu sheegayno ah, inuu tebiyo Eh, taana horta inaad saa u garataan weeye dhulka lama kala leh dhulka degaanka puntland ah, haddaan afka ku banneeyana dhulka harti lama kala leh siyaasad xumadaa keenaysa in nin loo tarjumo oo nin loo nisbeeyo cabdiweli waxaad u nisbaynaysaa inuu mirig yahay oo reer mirig yahay fifty thousand baa ka qaxay muxuu ahaa dalkaayo un-ka ukan waa waad waad ka raadin kartaa google-ka un-ku markay sheegeen konton kun baa ka qaxay isaguna wuxuu kula quraacanayay muxuu ahaa airbortka marka nama oran kartid mudug mala heshiiyo iyo lama heshin mudug wuxuu kula heshiin karaa waxa weeye masiirka ummadda wey markii masiirka ummadda uu tarjumaayo markaasaa heshiisku iman karaa marka qof qaldamay Eh, looma nisbayn karo reer mogtay qoys looma nisbayn karo degaanna looma nisbayn karo guud ahaanna waxa weeye waxaanu ka hadlaynaa waa maamulka puntland oo aynu dadku wada leeyahay in sidii la rabay loo idmaday ee siyaasiga ahayd uga fuliyey waxaanu moodaynay nin d h d ah haafur ka soo baxay dhaqaalayahana wax tarjumi kara sidaasaa loo haysta waa meeshaan ka lahaa kurtunkeerow marba wax ku booday marka eh, su-aalaha aad nagu celcelinaysid laakiin cawilow- Walaal, waxaanu ka mid nahay.
cawilow- cawilow qisadan mudug ah, iminkana aad carab ku dhufatay oo aad lahayd konton kun oo qof baa ka qaxday haddii ah, saaxiibadana waa kuwii sheegay in barnaamijka yaalaaba u ahaa in lagu daro galgaduud cabdaar waabu sheegay fulintii baa socota buu yidhi qaybtii kale way dhammaatay haddii sidaasba ay u dhacdo galgaduud lagu daro ama maamulka galmudug gacanta laga geliyo maxay kaga duwan tahay laascaanoodba ama sool baan idhaahda iyo sanaagba somaliland baa ka arrimise waa maxay qaylada zaa'idka ah
walaal keyladu ma- fiiri keyladu mar walba horena waa uga hadalnay Eh, madashan horena waa uga hadalnay waanu sheegnay sanad ka hor eh, laba sano ka hor mar walba waa sheegaynay qofku markii marxaladu ay u timaado ayuu ka hadlaa dadkuna waa hadlaayeen mar walba way hadlaayeen ee waxa weeye soomaalida oo mushkiladeedu waxay tahay markii aynu dhib sheegno oo cudur sheegno daawadiisa markaa in la in la bilaabo weye adduunku markii cudur uu yimaado markiiba daawadiisa waa laga hortagaa mugdi waxa weeye marka arrintaasi waa la- waa laydin sheegay eh, qoladiina sigisti siyaasad baa socota baa laydin sheegay inaad sidaa dee noola garataan Eh, idinkuna waad ogtihiin haddaadna leedihiin waxaan rabnaa inaad naaxnaaxisaan waa naaxnaaxinaynaa waa sheegaynaa waxa weeye waa siyaasad ku dhisan eh, xasan daahir awiis waa ninkii mushkiladda ka sameeyey gobollada bari eh, muxuu ahaa ku abuuray waxaan hadda maanta shabaabka la yidhaah haddaad dhegeysataan miidiga ku jiraa wuxuu leeyahay eh, dalka waa in loo qabiliyaa irir iyo daarood you see dalkan waa in loo qaybiyaa irir iyo daarood marka wuxuu wax qarsoon maaha mar haddii sidaa loo hadlaayo waxaa la rabaa marka iminku inuu miidaanka yimaado waxa uu leeyahay uu xegsado annaga waxaan leenahay degaankayaga dadkayaga dhulkayaga nin sheegin karaa ma jiro sidaasaanu rabnaa dadkayaguna inay u fahmaan helan waa fahamsan yihiin waa ka warqabnaa dekedahooda inay ilaashadaan ninkii wax qaldahayo isagu dan leh waxa weeye inay yidhahdaan ku garanay garanaysa baaday guur saxankaaga la guur inay yidhahdaan weeye marka taasaanu doorinaynaa dhulkana waa leenahay waajib baa naga saaran waxaa jira waxa la yidhaahdo duty of care nationalka marka laga hadlaayo waxa weeye nin kasta waajib baa saaran waajibka iga saaran dalka baan gudanayaa inaan sheego wixii aan u arko inuu khaldan yahay waa u dhaaranay muxuu ahaa kanaanu u dhaaranay aan ka hadlayno waa in la sheego wey waad sheegaysaa wixii khaldan moota halkaa baabuur baa khaldamay nin baa khaldamay waa la soo qabtaa biliiskaa soo qabta sidaasoo kale aanu ka hadlaynaa haddaanu nahay aanu isku tuhinayno waxgaradkii iyo aqoonyahankii iyo waayo araggii waxbaa qaldan baan leenahay marka sidee lagu kala saaraa nina lagu siiyaa shahaado fiican nina la yidhaahdaa adigu ma gaarin maqaamkaa mugti waxa weeye markuu qofku wax fiican sameeyo adduunka shahaadaa loo sameeyaa waa la booriyaa waa la sheegaa marka arrintan aad kusoo celcelinaysaan galmudug galmudug waxaa ku dhintay cawilow inaad eer halkaa intaad ka gudbin tuducaa eeg waxaa siyaasad nala sahanaa tidi tixgelinaya kelmadda aad baan tixgelinaya waana dareemi karaa laakiin idinka laftiinu inaad hoggaanka puntland siyaasadda la fahantaan miyaanay wacnayno dee waxaa la yidhi colka ninka soo arkay ninka loogayahay oo heer federaal iyo heer caalami iyo ama sidaa waxu jiraan
walaal fiiri waxa weeye soomaalidu khalad bay sheegtaa anigu aragtidaan qaba weye maybe anigu taygana waxa weeye adduunka waa dhegaysanaa markay hadlayaan waxa uu qofku sheegaan la raacay waxa qalbigiisa ku jira ma naqaan maraykan wax sheegaa wuxuu yidhaha soomaalida dhulka idin idinkaa leh dhulkiina hagaajista wuu tegey wasiirka arrimaha dibadda oo maraykanku wuxuu tegey muqdishu tegey war dhulka idinkaa leh dhulkiina hagaajista oo qabsada sidaas oo kale baa waxaan u leenahay war dhulkan inagaa leh innagaa leh dhulkan ilaahay inagu inaku abuuray nin kale hadduu rabo inuu arko damac baa jira damacu waxa weeye waa damac qabiiliya weeye waana arrin cajiiba oo aan fiicnayn weeye dadku waxa weeye waxay ku kala baxaan sharci iyo aniga ah kelmadani fiiin adeer ah yacni waan ku gartay oo waxaad tidhi meeshan dad isira baa degan soomaaliduna isir bay u dagaalantay xuduuduna caynkaas u yeeleen waa sax waxbaa ka jira arrintaas waan fahmay okay haddaba haddii arrinta u sidaas tahay cabdiweli baa madaxweyne ka ah puntland sool iyo sanaagu berigii horena yidhi faataxa laguma qabsan ma hadal hayo xataa isku day ma samayn muddada afarta saac haba yaraatee iminkana geed iyo guriba wuxuu la taagan yahay oo loo yaru yahay galmudug oo uu leeyahay galmudug ka horbaydhaya ka leexda xaggay ka waalan tahay sheekada aynu ka hadlayna isirka markaa
waxay ka waalan tahay walaal way caddahay way caddahay waxa weeye waxa soomaalida waxay tidhaahdaa ninkii he ninkii hooyadii aayadii haruma jiido waxa weeye sool iyo sanaag baarlamaanka puntland waxay ku leeyihiin lix iyo labaatan mooshin bay keeni karaan constitutionka puntland waxaa ku qoran guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ah custodianka isagaa noqonaya sida ku qoran waxa weeye ninka la xisaabtamaya waa executive ninka madaxweynaha isugu qoraya constitutionkaasi nimanka awoodda iyo nidaamka ku shaqayn waaye waxa weeye waa baarlamaanka puntland weye weliba qaybta sool iyo sanaag weye waxaa kaloo ka daran kuwa baarlamaanka ku jira sool iyo sanaag ee federaalka fadhiya ee aan maalin qura u tegayn u-nka ee maalin qura aan lahayn war dhulkan annaga iska leh mucjisaa waxaa jira cajaa'ib ah oo aan lagu eedayn karin nin kale waa taraarixin kuwa federaalka ku jira ee u-nka u tegaya iyagoo canaan male waayo kuwii puntland joogay ee isirka ahaa ee halkaa fadhiyey iyo dowladdii puntland ayaa kaba hadlayne maxaa federaal iyo u n aynu isugu qaadanaa walaal dee fiiri su-aalow dadku marti ma aha marti ma aha dadkani dhulka ay waxa weeye iyagaa iyagaa ka mas-uula inaad tiraahdo ninka qardho waa inuu u hadlaa muxuu ahaa sool iyo sanaag ama ninka galmi ama ninka gaalkacayo ma aha ninka waxa weeye dhinaxda nin walba xabaashiisaa qarax tirta haddaynu hoos wada hadallo waxaa laga rabaa lix iyo labaatan ku inay soo taagaan la yidhahda waa ina in la bedelo weeye nimanka lix iyo labaatanka waa in la bedelo oo lagu bedelaa dad masiirka ummadda ka talinayo garanaya ma garanaysaa waxa weeye eh, sheekooyin badan oo halka dee aan wakti loo hayn baa jira oo la rabo dad aqoonyahan intay isu yimaadaan waxa daatooyinkaayo jira in laysu keeno marka eh, kuwa aad leedahay waxba kama gelin eh, meesha la yidhahdo federaalka maxay ku yihiin wakiil yay ka yihiin marka ma niman shaqo tegey baa oo iska shaqo tegey baa eegno cawilow practical in adeer xildhibaanada federaalka iminka joogaa waxaa lagu soo doortay garowe puntland bay ka yimaad halkay ka yimaadeenna waxaanu ka sheekeynaysa iminka lagama hadalhayn marka iyagu meel ay ka keenaanba horta in garowe laga soo rimiyo arrintu soo kuma qurux badnayn oo xarakaad iyo wax ka socdaan iyaguna ay heer federaal iyo heer caalami gaadhsiiyaan
walaal kuwa la mida dhegeyso kuwa kuwa la mida fiiri kuwa la mid ah ee aan laga soo dooran laga magacaabo xabar ee somalilandka ah ee uu ka mid yahay muxuu ahaa maxamed muxuu ahaa maxamed ee maxamed Cumar Cabdi.
muxuu ahaa cumar cabdi qaalib ha waa tuu ag fadhiyo lahaa fifty fifty waa in laga dhigaa dalka waay kuwii puntland iyo muxuu ahaa Deegaanka laga Puntland laga aaminsan.
hadlo.
deegaankoodu ka ma keenaa- fi ote wa- ma waxaad leedahay marka dagaalka iyagu waxay aaminsan yihiin ma jiraan ma saasaad leedahay dagaalka iyagu waa aaminsan yihiin dhulka inay leeyihiin Ha, wa- adoo wa- sanaag baa tahay Ha.
ilaa cawilow iminka xildhibaanada la xilaasanka aad sheegtay aad tidhi maxay mawshinu keeni waaye ee sanaag iyo sool ka soo jeeda degmooyinkoodii ma tegi karaan xataa dalxiisku ma tegi karaan shaqana warkeedaba daa calamo kalaa ka lalmada yaa- yaa- yaa- yaa- wiil, walaal.
yaambeynaa ka socda dawladoodaa gacmaha haysaa dadku ku doodaan arrinta aadka uga hadlaa dee waxaanu ka hadlay dadka waxaa ma Puntland Wiil, cawilow marka i- i- fundamentally haddaanay aaminsanaynba inay diiri saaran tahay iyaga waajib ay ku tahay inay deegaanka ka hadlaan xildhibaanada aad ku meeraysanayso kulmo heer federaal iyo lix iyo labaatankan iyo maxay samayn karaan
maya ma waxaad leedahay dadku dadku dhulka uma dhalan baad leedahay hadday sidaa aaminsan waa in waa in la bedelaa wa- waxaan ka hadlayaa taas wey u dhasheen hadduu had- hadduu ma haddaan leedahay cabdiweli baa hortaaganna waxaa laga rabaa iyagu inay ar- iyagoo hadlaayo oo muuqanayo shacabkoodii u tagaan wey buu hoodle waa inay tagaan talex lagama celin xudun lagama celin laafcaanada adambiis in laga celiyey muxuu ahaa meesha la yidhaahdo ikan baran ma tagaan guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu u dhashay bara wuxuu u tagay meesha wuxuu ku dhashay hadaaftumo habeen lagu hayeeno labaatan sano la fadhiyaa meesha twenty years buu fadhiyaa waxaa intii jirtay buntland waa jooga maxaa diiday maxaa diiday dee maxaa isaga weydii waxaad weydiisaa waay su-aashahan su-aalaha qaarkood waa kuwan ku leeyahay waxay ku habboon yihiin meel caawilo adaa afto keenay hadaftimo aan muuse bixi iyo waxaa isku salaamaya suldaan cabdisalaan halku aadaa ninkan aad leedahay muxuu tegi waaya meel
wa- waxa weeye walaal maalin kuma eeg rome was not built in a day maamul baa jira muuse inuu soo socdo inuu imanayo waa la ogaa ma garanaysaa waxa muuse la jiraan waa wax la mida wey magacaas hoobta u sh- ku sheeg waa la mid weeye kan ku salaamay kan soo dhaweeyey waxa weeye waa tuug iyo tuuglakaal weeye lama oran karo ummadooday mas-uul ka yihiin mogta waxay koob iyo toban dumaraba asaydu asaydu saarayd oo lagu laayay muxuu ahaa dadkoodii odayaashoodii lagu laayay meesha laado afurur afurur waxa lagu dilay toddobaatan iyo lix baa lagu dilay muxuu ahaa ciidankii muxuu ahaa bitlaane yaa dilay ciidanku soo diray muusa dilay nin qura oo bu- muxuu ahaa puntland kama hadlin marka waxyaalo waxaa jira badan oo mararka qaarkood u baahan waxaa la yidhi annasiixa mar sabiixa nasiixadu marna waa fadaaxad marna waa nasiixa marka eh, calooshooda waynu ku inaad dhownahay inaad oo- barnaamijka af urur iminka waxaa noogu dambeysay iyadoo la yidhi guddi baa loo saaray arrinkaas sanqar dambe wax ka hadlayana ma maqan xaggee arrinkaasi ku dambeeyey
Ah, walaal dhaqanka soomaalida weeye waxbaa dhaca oo waxaa la yidhahdaa guddi baa loo saaray taasi waa iska dhaqanka soomaalida weeye Eh, halka qodob oo aan rabaa inaan ku ordo adoo raalliya waxa weeye dadka dhulka leh ma loo wad ma loo dhashaa wadani dadka dhulka leh haddeeyan u dhalan mas-uul hadduu ka yahay federaalka iyo hadduu puntland ka yahay iyo hadduu oday yahay iyo hadduu caaqil yahay hadduu suldaan yahay hadduusan dadkiisa u- dantooda uusan ilaalinayn waajibka waxa weeye in laga saaro wey inuu masilo ma aha
waa hagaag Eeg, eeg, waxa weeye.
dad ka badan in adeer eh, soomaaliya kun qof ka badan baa iminka life ku dhegeysanaya waa wax fiican wey doona qaar ka mida oo aan filaya inay boqolaal yihiin haddaanay kama badnayna waxay ka soo jeedaan puntland gaar ahaan deegaamada sool iyo sanaag ee adigu aad ka soo jeedid farhiinta aad gaadhsiinaysaa waa maxay dadkan maxaad kula hadlaysaa guud ahaan reer puntland gaar Farriinta- ahaan dadka farriinta dhaqantii waa aad- dhaqanka soomaalida guddidii af urur lama hayo ra-iisul baarlamaanku hadaftimu u dhasho weligii ma tegin yacni dadkan see u fahamsiinaysaa puntland sii jooga markhaatigiina waad ku furaysaa in meeshii dee ra-iisul baarlamaankuna aanu weligii tegin hawlina ka soco see ku qancinaysaa inay sii joogaan oo sii dugsadaan qanac baa ka muuqda dad fahanta Eh, su-aale waxa weeye su-aashu waa cad ha su-aashu waa caddahay Eh, waxa weeye dalku dadku dhulka iyagaa leh laakiin maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay risaaladda inay leeyihiin dadkii tusi lahaa moogta waan kuu sheegay waxaan ku yidhi hudhud baa ku dhex jira Eh, raba inuu dalkan iyo dadkan kala fidnayo waa kan wadaadka isku sheegayaan kuu sheegayo kulahaa Eh, wuxuu yidhi erif iyo muxuu ahaa iyo daarood wax la midaa ku jira meesha marka dadkan eh, dadkeena mas-uuliyaddu waxay saaran tahay waxa weeye eeg nineteen ninety eight ummaddu waxay ahayd ummad wada siman oo meesha isugu timi xil baa la saaray maamul waxa waa wadda waa maamulkii wey maamulkii inaan saxno wey waxaanu ka hadlaynaa waa taas wey maamulkaa sheegi kara gudbin kara maha isbarbaryac maaha waxa weye salaada haddii la tukanayo iimaan baa jira nin walba imaamma noqon karo waxa weeye mas-uuliyaddu waxay saaran tahay waa maamulka wey maamulkii adiguna waxaad ka hadlaysaa shacabku eh, yes shacabku haddii arian de waa ogaanaya shacabka haddii aan la jahayn waa run wey marka sidee loo shacabkan maaha anigu puntland baan ahay Eh, raydan aan ka footeenaya iimaaha sanaag ma- maaha waxaan ka hadlayaa sida aan soomaaliya oo dhan aan u difaaco baan puntlandna u difaacaya laakiin wax ii gaara maaha inkastoo la yidhi nibo gurigeygaada ku leh haddana waxa weeye waajib baa iga saaran meel kasta oo muxuu ahaa puntlandna inaan ka hadlo haddii kale wuxuu waxay noqonaysaa dee qoys iyo qabiil bay noqonaysaa mo su-aashii ugu Way- way ka dambeysay tegeen.
barnaamijka gabagabadiisana waynu ku dhownahay adeer su-aasha kuweydiina waxay tahay waa isla tii oo haddana dhinac kale ka imanaysa dadka deegaanka sool iyo sanaag waxaad moodaa puntland inay qanac ka taagan yihiin ama somaliland ha ku darsadaan ama ha u tashadaan iyagiyo maamul ha u samaystaane ayaad moodaa madaxdii puntlandna waxaad iminka isla qirteen oo caddayseen inay principally aaminsan yihiin dhulkaas in lagu daro somaliland ama maamul loo sameeyo aanay puntland ka mid ahayn qaylada cawil marka su-aashu waxay tahay halkay gaaraysaa
walaal waxa weye dee ninkii saa qaba eh, waa wax u gaara qof weeye mogta nasiibka waxa keenay inuu joogo positionkii ummadaha kale oo adduunku ay isaga kula hadli lahaayeen laakiin ma aha mid xambaarsan eh, kalsoonidii iyo muxuu ahaa dadku waxay rabeen ma aha waa kuwa diidan weeye marka kuwaa diidan iyo isagu maxay kale yihiin waxa weeye kuwaa diidan baa la raacayaa shacabkani soomaalinin bay rabaan marna ma rabaan snm inay u taliso ma rabaan u s inay u taliso waxay rabaan iyagoo soomaaliya soomaalinimada inay iyagu tarjumaan shacabka muxuu ahaa sool iyo sanaag iyo mudug iyo bari iyo nugaal waa shacab isku mid ah lama kala qaadi karo kala qayb ma leh waa shacab mid ah weeye sidaasaanu rabnaa inaanu ku hawlgallo shacabkaana waxaan u sheegaynaa meesha aynu joognaba nin walba meesha uu joogo waajibka ka saara waxa weeye inuu ilaaliyo midnimada shacabka walaalihiisa intaasaan odhan lahaa ku jirtaa qorshaha ugu dambeynta cawilow u soo dhowdahay election seasonkii puntland wax un sanada in yar ka badan baa ka hadhay in aad arrinkaa fikirka aad la tagto meesha oo aad u cararto inaad hoggaanka qabato deegaanka si aad ugu fuliso waxaad ka hadlayso
Eh, walaal qodobkaasi waxa weeye eh, waa dhammaan dadka shacabka ah salaada waktigeedaa la tukadaa Eh, hadda waxaanu ka hadlaynaa waxa weeye badbaadinta wey markii waxa ay badbaadaan oo xeedaanka aynu soo xirro oo sidaa isla garanno Eh, dayax baa la yidhaahdaa shura majlis shuraan fadhiisan doonaa ninka inoogu mudan baynu markaa geyn doonaa meesha maanta ma aha anigaa raba ma aha baash maanta waxay taagan tahay waxa weeye lafihii inaan badbaadino wey halkaasay taagan Sarfaysal tahay baa maanta.
lagu jira sarfaysal baa lagu jira waad mahadsan tahay kaasina waxaa cornel cawil axmed oo ah isaguna aqoonyahan horan oo ahaa jiray sarkaal ciidan oo baylood qaranka soomaaliya ahaa may maqlaysaa ugu dambeyntii doctor siciid baan doonaya inaan siiyo hadalka qaybtii ugu dambeysay insha allah tacaala raalli naga ahaa dadweynahan dhegeysanaya soomaaliyada aadka u faraha badan isoo buuxdhaafiyey madasha caawa waxa weeye doodii baa nala macaanaatay xilligaan ugu talagalnay waktiguu nala taraaraxay lakin insha allahu tacaala waxaan kusii shaqaynaa iminka waa gebagabadii barnaamijka may maqlaysaa doctor siciid waa ku maqlaya anigu waa ku maqlaya anigu ma maqlaya waad maqlaysa saaxiibada waqti u dambeysay baan adiga kuu soo celiyey inaad barnaamijka soo gebagabaysana waan doonayaa maxaad ku dhaadhaabaysaa waxay ka hadleen waxayse aad leedahay way ilaaween oo aad bufinaysaa waa saakaad waan fahmay waxa weeye annaga horta sideeda ba waxaan je- waxaan ma aha ma nihin dad yacni eh, gobol keliya u ordaya oo u doodaya oo qabi yacni macnaha aan loo fahmin wax hoose oo qabyaaladood ka hadlaya annaga waxaanu jeclaan lahayn soomaaliya nabada soomaaliya isdhex gasha soomaaliya heshiisa soomaaliya qaran iyo dowlad noqota qof kastaba soomaaliyana waajib baa ka saaran inuu halkaa ka dhigto eh, meesha ama goolka u u socdo u doonayo intii taa marka taa laga soo tago waxaan ognahay dhammaanteen soomaaliya nineteen ninety onetiina burburtay kala guurtay isir iyo qabiil iyo gobollo u kala guurtay waxaan ognahay dadka puntland u dhashay wixii xamar kaga dhacay waa taariikh qoran weeye waa taariikh aan la ilaaway iyo wixii hargeysa kaga dhacay labadaba Eh, deegaanadoodii bay usoo guureen way ku nabdoobeen waxay go-aan ku gaareen inay na- nadaar samaystaan maamul samaystaan waana maamulkii ugu horreeyey marka laga tago eh, somaliland maamulkii ugu horreeyey ee ka samaysna soomaaliya bay ahaayeen waa xaqiiq soomaaliya isir bay ku dagaalantay waxa aanu leenahay puntlandna isku isir baa tihiin puntland reer keliya male dadka degan puntland ayay u tahay dhexdhexaad siday uga shaqaysan lahaayeen iyo siday u badbaadin lahaayeen iyo siday u nabadgelyen lahaayeen waa horyadan u taalla wey ciday gaar u tahay male xuduudeedana waa la ogyahay waa markaad kasoo tagto laasacaano ee meesha la yidhaahdo burco afartan kilomitr ilaa maxaan ku idhahdaa raas raas casayr ilaa rabiyo inta udhaxaysa wey ilaa gaalka cayshadeeda dhulkaasay degan yihiin waa ku nagdoobeen eh, waa dhulkoodii ka guuri maayaan maalinta soomaaliya ay timaado nabadi dhacdo dowladi dhacdo qaran yimaado la isdhex galo somaliland kasoo noqoto gooni goosasho iyo afkaartan ah inay soomaaliya ka go'do marka waxa weye soomaliyan u doodayna markaa ee u doodi mayno gobol marka intaa loo fahmo ayaa muhiima waxaan ognahay in hoos u dhac siyaasadeed ku dhacay puntland hoos u dhac dhaqaale ku dhacay puntland puntland horudhac garasho ku dhacday puntland gaar ahaan maamulka iyo madaxda maalin walbana hoos u dhacayso waxa annaga hadda aanu ka hadlayno dadku nabadda meel walbana laga hadlayo naga keliya maaha meel waa laga hadlaya waa arrintan sidii number one loo badbaadin lahaa puntland number two horumar loo gaarsiin lahaa number three culayska ay ku leedahay soomaaliya iyo nabad raadinta soomaaliya culayska ay ku leedahay iyo doorka ay ku leedahay inay qaadato arrinta jirta taa weye ta codkaygu ku aadan yahayna taa weye taan dadka u sheegay lahana taa weye waay fahamtay soo maa
sima sima ku gartay editore waxa weeye hogaanka puntland iminka waa cabdirasuul cabdiweli baa hogaaminaya waad dhaliisheen Waaw.
oo aad baad u dhaliisheen at same timena waxaad advocate garaynaysaan wax aan practically ka muuqan deegaankii mahmaanka male waxay tiraa ruqa ninkii lahaya ruqa ninkii lahaa dabada hayaa ma kacdo cabdiweli halkii uu ka raadin lahaa deegaamada maqan oo iminkaas for example sidii uu lahaa dee faatixa laguma qabsan sool iyo sanaag iyo arrimaha somaliland iyo conflictiga khaatimo iyo barnaamijka uu raadin lahaa ama u doodi lahaa ee shirarka heer federaal iyo heer caalamiba arrinkaa tegi lahaa cabdiweli wuxuu la taagan yahay halkan shirka xamar kasoo qaybgeli maayo haddaan xaaf iman balyaabka la nin horta dhibaatada xagee Dhibaatada arrinkani jirta waxay ku- arrinkani halkuu ka imanaya annagu we get confused
waxa uu arrintani ka imanaya waxa isdiideen waa cabdiweli iyo shacabka reer puntland xaqiiqda dhabtaa markaas u sheego taa weeye haye Eh, shacabka reer puntlandna waxa weeye arrimaha aan sheegnay oo dhan way kaga soo horjeedaan cabdiweli annaguna shacabkii baanu ka mid nahay dad hadda yani markaan horta ku sheego ku heshiiyey siyaasad iyo xukundoon iyo maamul iyo eh, maxaan ku rahda cambain ma nihin waxa aanu ka turjumayna waa dareenkayaga weeye dareenkaana waxaa nala qaba dhammaan shacabka reer puntland cabdiweli marka su-aasha meesha taallaa waxay tahay shacbi waa loo jeedaa waxa uu samaynaya wax nin walba arki karo carruurta arki karta iska daa qof caqli leh waxay marka reer puntland inay tashadaan weysaash marka haddii arrintani dhacday oo cabdiweli kaa aynu u jeedna uu yahay ee waxaan leenahay marka waa reer puntland oo tashada guri gurigiini baa godka Cabdiweli waa nin idin kusoo gala diin kusoo aqoonyahan gala siyaasadana ilaa heer federaal wuxuu ka gaadhay prime minister waataynu ogeyn eh, siciidow waa sax cabdiweli waa sax Een, waa sax mahagar baa ku jirta yacni puntland waa deegaanku u dhashay hogaankiina isagaa haya dee qaabka aad u dhigaysaana nin jeexjeexaya sidii basashii meeshiiyo doonaya in gabalba meel aado isagu dadkii ugu soo horreyn aad u dhigaysaan mahagar baa ku jirta ma aqoon darriba ma siyaasad la-aanba ma culays kalaa saaran oo inagaana inoo muuqa maxaad filaysaa arrintan haddaad xogagaan miyahow eh, horta waxa weeye eh, waa waa kufanin si fiican baan waana su-aal wanaagsan weeye horta waxa weeye waxa eh, nin walba waxa ka- waxa korkiisa saarma ka muuqda soo maaha cabdiweli intii uu meesha joogay puntland waynu u jeednaa meeshay marayso cabdiweli ma difaaci karo dhaqaalihii puntland ma difaaci karo xuduuddii puntland ma difaaci karo siyaasaddii puntland waana ku fashilmay waanuna u jeednaa wax naga qarsoonna maaha Eh, bugtada jirta meel walbana waynu ka tilmaanay raggii iga horreeya baana tilmaamay Eh, waxaa laga yaabaa ragga qaarkood oo iga horreeyey sida ciid oo kale in uu yani himiladiisa kula shaqeeyo cabdiweli isagoo rajeynaya isbeddel inuu ku dhaco iminkana aad maqlaysa hadalkiisa waana arrin xaqiiq ah oo nin kasta oo reer puntland ah uu ogyahay reer puntlandna gobol maaha Eh, maxaan ku dhahdaa degmooyinna maaha qabiilna maaha waa gob- waa waa dhul iyo dab Eh, af urur waxaa ku dhintay reer puntland oo dhan reer sanaag iyo reer sol kuma dhiman reer gaalxayaa ku dhintay reer beri baa ku dhintay somaal yani reer puntland baa ku dhintay iyagoo difaacaya marka dadku waa dad ehel ah dad waxa weeye isku dan ah isku dad ah isku dhul ah isku siyaasada isku aragtiya isku nool ah cabdiwelina waxaa loo ignaday oo halka reer takhasuska puntland ay ku uu ka qabtay- dhegeysanayso oon caaw Een, barnaamijka Waaga.
gabagabadiisa ku dhownahay boqolaalka reer puntland Waaga.
iminka ku dhegeysanaya waa maxay fikrinta aad doonaysa in halka uga faa'iidaysato aad u sheegto
su-aasha aan waxaan waxa weeye waxaan odhan lahaa ama hadalka aan dareenkayga ku jira aan usoo gudbinaya wuxuu yahay reer puntland waxa weeye dhulkan idinkaa iska leh waa dhulkiinii waa dhul barwaaqo ah waa dhul ballaaran waa dhul yani wax een, maxaan ku rahda wax baad ka heleysaan horta ku qanaca isaga number one maamulkiina iyo dowladnimadiinana hagaajista difaacda nabadiisana ka shaqeeya Een, dhegeystayaal waxay tahay nagu soo Adabu.
gabagabay barnaamijkii caawa waraysyada aan ka yeelanayna aqoon-yahanada soomaaliyeed ee martida inoogu ahaa barnaamijkan oo gaar ahaan kasoo jeeda een, deegaanada puntland inta barnaamijkan mid lamid aynu ku kulmi doono waxaa barnaamijka idiin qaadayay aniga oo sugaala waxaana caawa marti inoogu ahaa sida horeba aanu idinku sheegnay aqoon-yahanada kale ah cabdidaahir maxamed iyo yuusuf yey iyo sidoo kale cabdilaahi ciid iyo cornel cawil axmed iyo doctor saciid cali nugaal qoyahanaas ayaa caawa inagu ahaa barnaamijka intaan barnaamijka mid ka mi- lamida aan dib u kulmi doono inta idinka horeysa aniga oo ah farxaan axmed nuur waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo